aan ku bilownaya shalay kadib markii uu guddoonka cusub ee baarlamaanka uu xilka la wareegay ayaa waxaa fadhigii baarlamaanka ka dhashay buuq iyo sawaxan ku saleysanaa xildhibaanada iska soo horjeeda ee lagu soo kala doortay magaalooyinka garbaharey iyo ceelwaaq ee gobolka gadow gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay inuu go-aan ka soo saari doono xaalka xubnahaasi isku dhex qabsaday xarunta golaha shacabka haddaba maxaa la gudboon dhinacyada isbarbar socda ee gobolka gedo iyo guddoonka cusubba saare cabdi axmed wariyaha v o e da ayaa arrintaasi waraysi kala yeelatay rofesor xuseen warsame oo bare ka ah jaamacadda calgary ee dalka canada
maya sidan oo kale marna hore uma dhicin oo magaranaysaa wax inagu cusub laakiin saare ayaan ku bilaabo bal marka hore inaan horta aan rajo ka muujiyey siday wax u socdaan oo ka roon sidii aan ka baqaynay oo dee siday kusoo bilaabana waan ogeyn oo gobollada sida xaalku uga soo dhacay waan ogeyn oo wax wadana wada muuqda ma dhicin halda markii la soo gaadhay muqdisho laftigeedana magaranaysaa waxaa saadsadaa jiray sida marka ay u xalileen ama guddoomiye hore ha ahaado ee aqalka hoose gaar ahaan magaranaysaa ambasador cabdisalaam liibaan dabanac ha ahaado ama aqalka sare magaranaysaa aqalka sare suuska fuday ha ahaadaan aad baan uga roonahay sidii aan fili karayna laakiin iminka laftigeedana hawl xoog leh ayaa hor taalla oo laba kooxoodoo mid walba sharci sheeganayo ayaa meeshiis garab yaalla oo lix iyo toban iyo lix iyo toban mid walba sharci sheeganayo haddii markaa ay idhaahdaan sharciga ayaan raacaynaa waxaan u marayaa inay ku adkaan doonta laakiin waxay dee noqon inay guddi intay u saaraan ay guddigaasi magana kasoo baaraandegaan oo dhegaystaanba labadii kooxoodba sidee baa sharci ku tihiin oo iyagu ku-aan ka gaadhaan taasi waa wa waa mid weeye kollaysa dee arrin fudud ma aha wat waayahay marka ma in guddoomiyaha baarlamaanka oo keliya uu gooyo shaksiyan ayay noqonaysaa mase in baarlamaanku ay ka fadhiistaan oo wadar ay ku gooyaan ayay noqonaysaa anigana ma ahaynu guddoomiyuhu keligii inuu gooyo isaga laftigiisuna inay dee ku tahay arrintaasi kuqumantafili maayo oo waa waa waa ku adagta waa arrin adag weyi aniga saddex arrimood bay iga muuqataa in la yeelo midi ay iska liidato laakiin laba ay suuragal tahay midi waa taa ah in la dhegaysto oo sharci lagu xukumo oo ay dhegaystaan guddi mar hore loo saara degdega oo maalin soo dhegaysata ama baarlamaanka laftigiisuba uu yidhaahdo labadii kooxood dadkii u hadlayay halkaa ay soo taagaan ha hadlaan dabadeetna ay isku noqdaan ee go-aan ka gaadhaan ood inay galaan fili maayo inay habboon tahay oo siyaasaddii unbay haddana u kala dhacaysaa sidii magaranaysaa loo yaro kala siyaasa oo siyaasadda kama maqnaa taasi waa midda hore talabaad waxa weeyaan inay iyagoo dhanba ku celiyaan oo yidhaahdaan labiyo soddonkiinaba dib baan idin laydiin dooranaya baarlamaanka dhexdiisa doorasho lagu qabanayaa oo ergadii baan soo saarina erga cusub baan soo abuurayna halkan aan keenaynaa taasina waa mid midka saddexaad oo anigu aan yeeli lahaa iskana suurageel laakiin aan la yeelaynin waxa weeye meel walba waxaa ka socda koox walba laba qof baa ka socda jifo walba labadii jifooba ka socdayba in intaysa soo garafaysiina aan idhaahno si sharci marka la yidine waxa la qorituur baa laydin samaynayaa oo midkiinbaa kasoo baxaya iyaduna xal kale noqon lahayd oo miisaami lahaydba siyaasadana miisaami lahayd oo dhinacna isku dheelitiri lahayd bay noqon lahayd aniga ayay ila tahay waayahay haddaad fiirisid dhinaca kaleeto gobolka dabcan guurti dhaqan ayuu leeyahay nabadoonuu leeyahay dad waxgarad uu leeyahay inkastoo aanan badi laga talagelinin oo sheekada hadba dhinacay ahayd haddana dhinaca garbahare oo sheeganaya september seventeen inay la socdaan iyo sidii heshiiska uu ahaa iyo qolada kaleeto ee ceelwaaq oo ayagana sheeganaya in maamulkii jubbaland uu wado ayaa meesha taagan marka bal guurtida dhaqanka ee gobolka iyo waxgaradka maxaa la gudboon ayagana
horta iminka dee farahoodii waa kasoo baxay haddii baarlamaanku markaa uu ku celiyo laakiin oo uu yidhaahdo waxaan doonaynaa inaad soo dirtaan ergadaas laftigeeda aad soo dirtaan oo baarlamaanka laftiisa le baarlamaanka hadda ugu sarreeya hadda socday cidda ugu sharciyeysan waa baarlamaanka hadda jira uu yidhaahdo odayadii baan ka wargelina waan u yeedhaynaa dadkii baan u yeedhaynaa laba iyo soddonkan qof waata laba iyo soddonka qof aan lagu kala saaraan lahaa ay yidhaahdaan ma garanaysaa ee ku kala saaro waa mid laakiin hadda farooda way ka soo baxday waxay ku jirtaa baarlamaanka ayay gacanta ugu jirtaa baarlamaankaasi wixii soo gooyo in lagu samro ayay noqonaysaa waxa la yidhi garay laba nin ama laba qof kama wada quslise eh kolley kolley dhinacbaa wax sheegan doona ama laba dhinac waxbay sheegan doonaan waxbaa inoo dhow dhow oo waxbaa runtii samaysmaya bay u dhowdahay in ay ku samraan dadku ayay noqonaysaa runtii waxyaala badan baa soo xumaaday kanna kolley sida ugu fiican u dhici maayo laakiin waxay noqonaysaa in lagu samro arrintaa lagu wada qanco si ay dowladi noogu samaysanto ayaa maganaysaa muhiim noqonaysa
kaasina waxa uu ahaa rofesor xuseen warsame oo bare ka ah jaamacadda kaalgari ee dalka canada sahre cabdi axmed ayuu khadka telefoonka ugu warramay